Guddoomiyaha degmada Badhaadheeh ee gobolka Jubbada Hoose Mudane Xasan Nuur Cabdi ayaa gaaray deegaan xeebeedka Buurgabo oo hoostaga degmada Badhaadheeh. Guddoomiyaha ayaa deegaankaasi waxa uu ka sameeyey xarig jarka iyo dhagax dhigga mashaariic lagu horumarinayo adeegyada bulshada oo ay ku jiraan macaahidda waxbarashada iyo mashaariic kale. Guddoomiyaha degmada Badhaadheeh ayaa ugu horeyn goobta hadal ka jeediyey. Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Buurgabo iyo deegaanada hoos yimaada uu maamulku ka hirgelin doono mashaariic kale oo la doonayo in lagu horumariyo adeegyada bulshada ee deegaanadaasi.
dadweynaha ku nool ee deegaan xeebeedka Buurgabo waa dad aad u wanaagsan runtii intaan xogtooda hayo in hor waan u imid waan aqaanaa saabka miyigii qofkii la bari lahaa reer Buurgabo dad wanaagsan dowladda la shaqeeyo dowladda jecel midnimada jecel wadatashi iyo gacmaha is qabsaan jecel inay yihiin baan ka war hayaa xogtaas nin walba meesha nin walba warbo meeshu igu soo gaaraya laakiin waxaan rabnaa ciidamada qarabka sido oo har iyo habeen soo jeedo oo dhaxanta ay ku dhacayso in lala shaqeeyo hadda waxaan masuujinaya inaan dhin yar joogno sanadka soo dhaafina la xisaabi doono insha allah laakiin si wixii ka dambeeya sanadka soo socdo waxaan rabnaa heer buurgaabo kolkuu sanadkaa dhammaado wax qabadka aan qabanay inay nagala xisaabtamaan baan rajaynaynaa oo la yidhahdo war maxaa mas-uuliyadda innagaa neehaynaa reer buurgaabo iyo dadka lamida badhaa marka deegaanka badhaadhe waa waa waddan baaxad weyn laga soo bilaabo jimcawa iyo iyo iyo juura iyo madhabo iyo budhaa iyo buurgaabo iyo reeskaamboni iyo kulbiyow iyo hosigow inta waxaa laga firay mashaariic iskuulaad baa laga dhisay mashaariicdan horumarineed ayaa la rajeynayaa in ay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada kala duwan ee bulshada ee deegaanka buurgabo iyo deegaanada kale ee ku teedsan